الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد العزيز والمشهور قال الناظم رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة waxaan ku soo dhex jirnay manduumadii albayquuniya loo yaqaanay gaar ahaan waxaan maraynay beeska kow ee laba iyo tobnaad ayaan maraynay aqsaam ahaana kii sagaalaad iyo kii tobnaad ah beejkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa alcaziiz iyo almashhuur oo laba qiibood ka mid ah min aqsaami culuumi alxadiisi ayuu kaga hadli doonaa insha allahu tacaala wuxuu leeyahay marka casiizun xadiidka oo casiiska ah marwiyu snayni laba qof midkii oo wariyeen waaya aw talaata ama laba ma ahane saddex midkii oo wariyeen waaya saddex qof midkii oo wariyeen waayo mashhuurun xadiidka mashhuurkaana marwiyun waa midkii ay wariyeen fawqa maa talaata saddex wax ka badan waayo waxaan soo sheegnay shalay muqadimiyaro kooban oo khabarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisii naga soo gaaray marka hore in loo qiibinayo laba qiibood mutawaatir iyo aaxaad kadibna aaxaadka u qiibsanayo saddex qiibood mashhuur iyo casiiz iyo qariib idan waxay ka tarsan yihiin labadaani oo mashhuurka iyo casiiska aaxaad khabarul aaxaad ay ka tarsan yihiin mid saddexaad ayaa la socda oo musanifkina gedaal ka keeni doona oo loo yaqaano qariib saddexdaasi laisku daray waxay ku saabsan yihiin khabarul aaxaad khabarka loo yaqaano ayib marka laba ka mid ah ayuu meeshan ku sheegay oo midka hore ku bilaabay uu yahay casiiz kan labaad uu yahay mashhuur marka ayib markii la fasiraayo sidii hadda aan u fasirnay waaye laakiin markii lagu shiciraayo waxaan dhahnay marwiy ya-da ku jirto waa la takfiifinayaa marwiy casiiz asagana lama tanawiniyo mashhuurna lama tanawininayo marwidaasi ya-da ku jirtana waa la takfiifinayaa casiizu marwi itnayni aw talaata mashhuuru marwi fawqa maa talaata qaabkaasa loo aqrinaya ayib musanifku raxmatullaahi calayhi casiiz wuxuu ku tacriifiyey ama tacriifka ka hor casiiz waxay dhaheen culammada maxaa casiiz loogu magacaabay limada sumiya alcasiizu casiiza horta marka hore casiiz maxaa casiiz loogu magacaabay sababta maxay tahay oo casiiz in casiiz la yidhaahdo sababtay maxay tahay markaase waxay dhaheen sumiya bidalika ima liqilati wujuudihi wa nudratihi wa ima liquwatihi bimajiihi wa ima liquwatihi bimajiihi min ariiqin aakhara waxay dhaheen casiiz waxaa loogu magacaabay casiiz إما لقلته أما إما لقلة وجوده له إما لقلة وجوده ج- إنه مد جرا ويهي يرانت أيرتها هيدرتها هلتانكيس أيا آت أير إما لقلة وجوده إن لو مغعاوي لو مد ويدهن marka hore in loogu magacaabay liqilati wujuudihi inuu jiro jiritaankiisii aad u yar yahay darteed wa nudratihi naadirnimadiisii darteed ayaa loogu magacaabay aziiz xadiis oo dabaqaadkii intii isaga soo maray laba werinayaan laba kale kasii werinayaan laba kale kasii werinayaan ilaa muntahaa yoolkiisii oo nebiga laga gaaraayo laba laba saas laga soo weriyey in la helo waa aada u yar tahay waa naadir marka helitaankiisii yaraanta yar tahay darteed eelaha loogu magacaabay casiis waxay ka dhigan tahay bimacnaa mid oo yar waay aada u yar yahay helitaankiisa laga wadaa waa mid midda kale wa imaa liquwatihi bimaji'ihi min dariiqin aakhara wa imaa liquwatihi ama awooddiisii darteed ayaa casiiz looga magacaabay wa imaa liquwatihi awooddiisii darteed ayaa loogu magacaabay aziiz muxuu awoodku leeyahay bimajii'ihi min dariiqin aakhara imaatanka asiga imaaday dariiq kale ku yimaaday darteed halkan dariiq haddii haddiisan ku yimaaday dariiq kalena haddiisan ku yimaaday kan wuxuu xoojinayaa kan sooma waa isxoojinayaan dariiqan asi ku yimaaday ma ahane dariiq galan oo ku yimaaday labadaasii dariiq haddii laisku dumo way isxoojinayaan way isqawiyeynayaan idan mar labaad waxaa loogu magaabay ay dhaheen casiiska imaa liquwatihi awooddiis darteed oo muxuu ku awoodowey bimaji'ihi asagii imaatankiisii waxaa kee ka yimaaday min dariiqin aakhara dariiq kale waa ku yimaaday dariiqan hadda aad hayso ma ahane dariiq kale ku yimaaday laba dariiq buu ku yimaaday marka labadaasi dariiq haddii isku dumo way isku xoogobayaan sidaas ayaa loogu magacaabay casiiz casiiza lagu magacaabay labadaas sabab midooda sababka koowaad oo ah yaraanta asaga yaryahay darteed helitaankiisiba aada u yaryahay waa mid helitaankiisii yar yahay darteedana loogu magacaabay casiiz ama xoog xoog buu leeyahay muxuu ku hoogoowey dariiq kale ayuu ku yimaaday asaga iyo dariiqiisii iyo dariiqaasi kale haddii la isku daro waa isku xoogoobayaan sidaasaa loogu magacaabay bay leeyihiin casiiska marka casiiskaasi ayuu rabaa in kaga hadlo meeshaani wuxuu ku tacriifiyey marwi thnayni aw halaata laba qof kii wariyeen ama saddex qof wey awdan si oo shak kaga faa'iidaynaysay ma aha waa litanwiici litanwiici way aw oo litanwiici waaye laa lishaki ma aha awdani ama labo kii wariyeen ama saddex waay awdani ma aha awdii shakiga waa aw tanawuc ah waaye ama laba ama saddex waaye aw oo litanwiici kala nooceen u sugnaatay way laa lishaki awdii shakiga faa'iidaynaysay ma aha aw macnaahe macnayaasheedu badan yihiin tan marka ma aha tii shakigii laakiin waxa waaye waa tanwiicigii aw tanwiici waa tan ama tan labadaba waa isku mid laga wada marka wuxuu ku tacriifiyey in laba qof xadiidkii ay wariyaan ama saddex qof xadiidkii ay wariyaan waxaa loo yaqaana uu dhahay casiiz kaasaa la yidhahdaa uu dhahay casiiz ayaa la yidhaahdaa ayuu dhahay ayib mashhuurun waa intiqaadkiisiiba usoo noqonaynaa mashhuurun xadiidka oo mashhuurka ah isagana marwiyun waa midkii awriyeen waaye markii la fasiraayo mashhuurun tanwiinsan waa la keenayaa marwiyun ya-da waa lasii shidayaa waan la tanwiininayaa waa banaan tahay laakiin markii lagu sixiraayo intaas dhan waa la takfiifina waa la gura waa la goyna mashhuurun xadiidka oo mashhuurka ah isagana marwiyun waa midkii awriyeen fowqa ma halaatha saddex wax ka badan maadan waa zaa'ida siibad lidaruura waxaa loo ziyaadiyey sicirka darkiisa maadan waa zaa'idatun ziidat liajli lidaruurati shicri lidaruurati shicr ayaa loo ziyaadiyey mooyaane wax ayada faa'iideynaysa ma ma lahan laakiin lidaruurati shicra loo ziyaadiyey waa isku zaa'ido macnaa wuxuu noqonayaa ma mashhuurun mashhuur marwiyun midkii wilinayaan waaye fowqa halaatatin saddex wax ka badana laga wadaa maada ka dar ku dar markii aad akrinayso ku dhawaaqayso laakiin fasalka ka go mashhuurun xadiidka mashhuurka ah marwiyun waa midkii wariyan waaye fawqa maa talaata saddex waa ka badan waay maadi macnada waa laga tagay soo maa waan waa lagu dhawaaqay fawqa maa talaata saddex wax ka badan midkii wariyeen waaye mashhuurnkaasaa la yidhahdaa mashhuurka sidan waxaa waa qiibsamayaa wuxuu qiibsamaya labo mashhuurka waa qiibsamaya marka hore wuxuu qiibsamayaa labo mashtahara bayna annaas iyo mastulixa calaa tasmiyatihi mashhuura labadaasoo loo qiibinayaa maa kii waaya midka hore ishtahara caambahay hee ku caambahay bayna annaasi dadka dhexdiisii ku caambahay ayaa loo yaqaana waa caam dadka dhexdiisii mid ku caambahay laisla garanaayo dhaan mashtahara bayna annaas waa midki midkii ku shuhuroobay ee midkii ku shuhuroobay bayna annaasi dadka dhexdoodii waa mid iyo mastulixa maa ustulixa kii lagu heshiiyey calaa tasmiyatihi in lagu magacaabo mashhuuran mashhuur in lagu magacaabo lagu heshiiyey waayo kaas waa midkii labaadba maakii waaye usdulixa lagu heshiiyey calaa tasmiyatihi magacaabadiisii in lagu magacaabo looga heshiiyey maxaa lagu magacaabaya mashhuuran in mashhuur lagu magacaabo kii oo lagu heshiiyey waaye oo yaa ku heshiiyey culamaa alxadiis culamaau musalax alxadiis waxay ku heshiiyeen xadiidkiis noocaasi iyo noocaas saddex qof iyo wixii ka badan soo wariyeen maxaa ku magacaabnaa maxaan ku magacaabaynaa maxaan ku magacaawnaa ay ku heshiiyeen xadiidkii soo wariyeen saddex qof hee dabaqa dabaqadiisi kamida soo martay ama saddex qof wariyeen saddexa kale kasii wariyeen saddexa kale kasii wariyeen ilaa muntahaa ilaa laga gaaro nebiga maxaan dhahnaa maxaan ku magacaawnaa xadiidkaasi waxaan dhahnaa hee mashhuur aan dhahno haye waa yahay ay ku heshiiyeen mastulixa calaa tasmiyati mashhuura labadaasi mashhuurka u kala qiibsamaayo waa kee kanna khuseeyo kan dembe sooma kaasa kan maysan loola jeedo waxaa diis lagu magacaabay in lagu magacaabo lagu heshiiyey mashhuur ayaa laga wadaa kan meeshaani inoo khuseeyo amaa kan ah meel sahara beenanaaso iska badan yahay kaas dan nagama hayso kaas ma rabno waa fiiqiirsanaya isaga waa badan yahay kaas ma rabno waxaan rabnaa kan meeshaani oo ah lagu heshiyey oo ah masdarixa calaa tasmiyatihi mashhuuran kaas aan rabnaa asaga naftiis maxaa mashhuur loogu magacaabay limaada sumiya almashhuuru mashhuuran way dhahaan haddana culimadu limaada sumiya almashhuuru mashhuura sumiya bidalika liduhuurihi bay dhahaan sumiya bidalika kaas ayaa lagu magacaabay mashhuurka maxaa lagu magacaabay liduhuurihi soo muuqjidiisii oo soo caanbaxashidiisii dadka dhan oo dhahdooda ku soo caanbaxay ah culamada masdaraxulxadiid culimadoodii ah hee waisli yaqaanan dhahdoodii caan buu ku yahay limada sumiya almashhuuru mashhuuran sumiya bidalika liduhuurihi soo muuqashidiisa isaga soo muuqday hee darteeda loogu magacaabay marka mashhuurka aan rabno waa kan lagu heshiyey in lagu magacaabo mashhuur waaye kan kale lama kuseeyo isagoo faahfaahsanna meel kale noogu imaan doonaa insha allah lakiin intaas dad macluumaad ahaan u qaado ayib markii saas ay tahay labadan musanif raxmatullaahi calayhi aqsaamuxadiidi ka mid a isaga ku tacriifiyay aziizi mashhuur waa lagu qabsaday waa lagu intiqaaday haddana waa lagu dhaliilay casiiz wuxuu ku tacriifiyey laba midkii soo wariyeen ama saddex ayuu dhahay mashhuurna ku tacriifiyey saddex wax ka badan waxay soo wariyeen taas ayuu ku tacriifiyey sidaasiin waa lagu qabsaday oo culimada musalaxda mustalaxulxadiida culimadoodii qawaaciddoodii saasay ka duwan tahay gaar ahaan culimada mutaakhiriinta idan qawaaciddoodii way khilaafsan tahay oo waxay u yaqaanaan ayaga xadiidka casiiska ah kii soo wariyeen laba qof bes meesha ugu yar tahay laba qof soo maray laga yaabo laba qof inuu ku bato saddex mar gaaro laakiin meesha ugu yar laba soo martay laga wadaa haddii mar saddex qof hal dabaqo ka wariyaan dabaqo kalen laba qof ka wariyaan waxaa la qabanayaa la qaadana tan ugu yaro liana alcibrata lilaqali kan ugu yaro lakuna haddii laba qof soo wariyeen laba kale kasii wariyeen laba kale kasoo wariyeen ilaa laga gaaro muntahahu sii la rabay waayo laba laba bes weligiisiin labana kama yaraanin labana kama badnin laba qof markaasi raawada soo warinaayo laga bilaabo ilaa nebiga laga gaaro waa laba laba laba laba bes intaasa soo wariyeen haddii la helo waa fiican tahay laakiin haddii la waayo waxaa la eegayaa dabaqaadka isaga soo maray meesha ugu yar laba qof in ka soo soo wariyaan waayo taas ayaa loo yaqaanaa laakiin saddex wax i wax ka badan haddii mar gaaro casiis lama dhaho waxaa la yidhaahdaa mashhuura noqona markaas saddex iyo wax ka badan kii soo wariyaanna asaga marka wuxuu ku tacriifiyey mashhuurkii saddex wax ka badan way saddex ma ahaata saddex wixi ka sarreeyo kii saddex soo wariyay maxaa noqonaa casiiza noqonaa asaga agtiisa sheekha soo maa kii saddex qof soo wariyeen waxaa noqonaa casiiz casiiz waxau ku tacriifiyey asaga laba kii soo wariyeen ama saddex waaye kan saddex soo wariyeen waa u yaqaanaa casiiz kan laba soo wariyeen waxaa u yaqaanaa casiiz laakiin mashhuur hadday noqdo wuxuu ku tacriifiyey saddex wax ka badan waayo afar iyo wax ka badan waayo marka maa fawqa maxaa waaye salaada saddex wax ka badan waayo saddex ka sarreeyo saddex maaha ka sarreeyo waayo afar ka bilaabo marka afar shan lix meelahaas kaas oo yaqaanaa laga fahmaya hadalkiisii inuu mashhuurka lagu tacriifiyey saasna ma aha mashhuur waxaa loo yaqaanaa culamada kale agtoodii haddana saddex ka soo wariyeen waayo ma rawaahu alaaثat an alaaثati an alaaثati ilaa muntaha ma rawaahu alaaثat an alaaثati an alaaثati ilaa muntaha way saddex qof hee soo wariyeen ilaa laga gaaro nebiga ama maa rawaahu alaaثat faakar saddex wax ka badan waxay soo wariyeen waa la yidhaahdaa saddex iyo wax ka badan afar shan laakiin aan gaaraynin hadda tawatur tawaturkii booskiisii usan gaari usan gaaraynin tawaturkii booskiisii usan gaaraynin kasoo hooseeyo saddexna kasar laga bilaabo iyo ka sarreeyo dhax wixii u dhaxeeyo qofki wixii soo wariyana wax loo yaqaana mashhuur haddii doono hal dabaqo saddex ha soo wariyaan dabaqada kalena afar ishan ha soo wariyaan waxaa la qabanayaa saddex waay lianna alcibrata lilaqali waay alxukmu lilaqali xukunka waxaa la siinayaa midka ugu yar kaas ayaa la yidhaahdaa hadiise oo mashhuurka ah kaasaa la yidhaahdaa dadka mashhuurkana kaasaa loo yaqaanaa ayib idan musanifki raxmatullaahi caleyh musnaaday marka saasa loogu intiqaaday sida raajaxsan waxaa waaye aan dhahnay casiiz midkii wariyeen labo bes mashhuurna waa midkii wariyeen saddex iyo wax ka badan saasa raajaxsan musanifka hadalkiisii ama naadimka hadalkiisii aw dhahay laga fahmaayo waa laga raajaxsan yahay saanu sheegnay raajaxsan culimadana saas ay u intiqaadeen idan markii sida saxga ah beedkan lagu nadminaayo ama ahaan lagu shiciraayo waxaa sawaabsan ay dhaheen sida oo sheegay sheekh cabdisataar abuuqudda markii ku shiciray mar labaad ku celiyey muxuu dhahay casiizun marwiy sinayni ya baxaasa mashhuurun mashhuurun marwiyun can ihalaata ayuu dhahay saasa sax ah casiizu marwi snayni ya baxasatu mashhuuru marwiyun can halaaثati ee saxsan casiizun xadiidka casiizka ah marwiyu snayni laba qof midkii ay wariyeen ayaa la yidhaahdaa yaa baxasato ninka wax baaritaanka badanoo waay ninka wax baarayo baxasi samaynayo waay yaa baxaasa maa baxaaxa waay baxaasa baaxis midka wax baara sooma midka wax baarbaaraya ayaa baaxis baaxis alxafiis waa kitaab magaciisa baaxis baxaasa marka ninka wax baarayo waay kan wax baarbaarow waxaan kuu sheegayaa haddii aad u baahato inaad baarbaarto taxriifka saxiixiga ah oo casiiski leeyahay waa midkii laba qof keli ay weriyeen waaya ayuu ku dhahay casiizun xadiidka casiiska ah hee ee marwiyu snayni laba qof kii oo weriyeen waayo yaa baxaasatu mid wax baarayow mashhuurun xadiidka mashhuurkaana marwiyun kii ay weriyeen waayo ama midkii la wariyey waayo marwiyun waa midkii la wariyey yaa laga wariyey can halaaثati saddex xaggooda laga wariyey waayo mashhuurun xadiidka mashhuurkaana hee marwiyun waa kii la wariyey waayo yaa laga wariyey can halaaثati saddex qof xaggooda laga wariyey ayaa mashhuurna loo yaqaanaa idan tacriifka saxda waa saas casiizu marwi snayni yaa baxaasa mashhuuru marwiyun can halaaثa sidaas ayaa sax ah sidaas ayaa saxgii sawaabka ah u badan yihiin culamadana culamaau darix alxadiidna u badan yihiin waa sidaasi culama ay qabaan qaarkood oo iska jiraan musanifka sidaa isaga sheegay oo kale iska sheegayaan casiiska waxaa waaye laba iyo saddex kii awriyaan waa la dhihi karaa ay dhahaan laakiin waa laga raajaxsan yahay wuxuu ku tacallugayaa labadaanba oo casiiskii mashhuurka waxay ku tacalluqayaan fi sanadi bas faqad labadooda waxay ku tacalluqayaan fi sanadi sanadkaas ku tacalluqayaan laa filmatini maya waxay ku tacalluqayaan sanadka waxaan laga sheekeynaya laba laba laba laba laleeyahay waa maxay yihiin sanadka soo maha laba qof laba qof laba qof laba qof ama saddex qof saddex qof saddex qof xadiiska maaha saddex saddex xadiis maaha saddex xadiis saddex xadiis saddex xadiis maaha saddex qof saddex qof saddex qof soo maaha sanadka waaye wuxuu ku saabsan yahay sanadka xukunkiisina wuxuu yahay xadiidka casiiska iyo xadiidka masuurka labadoodiba qad yakunu saxiixan waqad yakunu xasanan waqad yakunu daciifa antib waa noqdaa wuxuu noqonayaa saxiix goorma ah haddii laga helo shuruud saxiix xasanna noqonayaa goorma ah haddii laga helo shuruud xasan daciif baa noqonayaa goorma ah haddii laga waayo shuruud xasan inta buu noqdaa idan wuxuu u baahan yahay rijaashiisii inaad baartid isla markii awala mara ma xukumi kartid inuu yahay xasan ama daciif ama saxiix laakiin wuxuu u baahan yahay sanadkiisii inaad baartid ayuu ugu baahan yahay sanadkiisi inaad baartid ayuu u baahan yahay iskama xukumi kartid waay وعن عنك عن سعيد عن كرامه مبهم ما في راوي لم يسلم والله سبحانه وتعالى من تنتسب